dhanka kale shacabka iyo yani bulshada guud ahaan iyo maamul ahaan waxaana qoseeya oo muhiim ah inaan ciidamada nabadgelyada gaar ahaan nabad sugidii booliiska aan aad ula shaqayn oo bulshada ay la shaqayso wixii laga shakiyana haddii ilaahay kura aan la fududaysano la yaraysanin oo farta loogu fiiqo ciidankana la gacan siiyo si ay ugu adkaadaan bal ayagana yani doorka kaga aadan la dagaalanka kooxahan yani fikirka qaldan ku dagaalamayaan oo haddii ilaahay kuraya waa tii la yidhi marna ciidan hubaysana waa laga maarmaan fikirna waa laga maarmaa marka fikirka culimmadaan siine laakiin dhankii ciidankii wada shaqaynta bulshada idan waa laga maarmaan si loogu guulaysto argaxisadaan kusoo duushay ee caalamka gaar ahaan soomaaliya ee markaan si aan yani nooga dhammaadaan yani mashaakilaadkan joogtada ay ku hayaan maxaan ku dhahay waxaad dareemaysaa inay dad la qalday oo diinu ku dabagadoontay ay yihiin oo diinta lagu dabagediya ayagaaba isqarxi hayaba marka dadku waa isdiriraan wax isdiriro isdila adduunka way ka dhici jirta weligeed yani alxarbu daruura ijtimaaciyaa la yidhaahdaa laakiin ruux asaga soo dagaal tegayo dhimashana asaga u diyaar ah marka ruuxa ruux fiyaw maahan intuu sida tutoorka sheegay ruuxa ruux fiyaw maahan ruux marka raambiga qabo dhimashaba asaga raambiga ku qabo inuu dhinto rabo waayo wuxuu marka neef genangeeda ka maleexdaa la yidhi markaan wuu waalan yahay diintiyaa si qalda loo fahamsiiyey cuduraa ku dhacay adduunyadiiu ka sabariyey khalaas walax kalaa la tusaa ookiyaal cagaaranaa loo gelinaa jannadiyaa derbigan gadaashiisa kuu taaganaa lale dhimashaa kaa xigto markaa ruuxaas markaas fikirkaas qaldan xabad kaliya anfici mee allele waa sa xabad kaliya anfici mee in la yidhahdo war heedha waxa kuu gashay waa ookiyaal cagaaran diin saxa ma aysid diinta saxa inaad noolaato ilaahay tartiibkaa u caabudid haddii ilaahay kuuro yahaye wabtaqi fii maa aataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waxsin kamaa axsannaahu ilayka addunya aakhira aad u shaqaysatay qabtaaye inaad aakhiraan jirinayaa jannaan rabaa dadkii aan layha masaajidaan ku layha diin maahan culimo tiraa way u baahan tahay laakiin halka culimada oo warkeeda yeeli waayo baas iyo hub iyo aakiyo qoray u baahanya laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati wa anzalnaa macahum alkitaaba he walmiisaana liyaquuma annaas bilqisdi wa anzalna alxadiida fiihi ba'sa shadiid marka waxaa weeyaan seefta waxaan qur-aanka ku zuulinaa seefta ku zuulayo marka ciidamadeena inaan gacan siino ciidamadeena nabad sugidda sirdoonka dharka cad inaan xoojinno oo waxyaabahaas ay iktishaafaan oo nimanka gacan bira lagu qabto xadiid ah lagu qabto siduu ilaahayba u cabire iyadana waa laga maarmaan aan iskugu darno marka labadaba aan iskugu geyno si aan ugu gudubno inay mar walba haddii ilaahay kuro yahay ee dadka waxtarka ay naga laayaan ilaahay subxaana watacala ha u naxariisto walaalkeen caligiin intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto janatulfirdows allah ka waraabiya dhammaanteena sabar iyo imaan kasoo qaybgalayaashiina iyo ducadiinana allaha u aqbalo waan idinkaa mahad celinaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatu